habeen wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada wararka dalsan qodobada ugu waaweyn ee dhinacyana waxaa ka mid ah madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xildhibaanuu hogaaminayo gaari garowe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomiyey safiirka dalalka turkiga iyo sidoo kale koonfur kuriya waxaan kaloo idiin haynaa shariif sheekh axmed oo si adag uga hadlay wax kabeddelka dastuurka baarlamaanka dowladda soomaaliyana fariin adag u diray hay-adda taydhowrka oo beenisay warar lagu faafiyey baraha bulshada kuwaasi oo sheegaya in bur dhacay dib loo geliyay suuqyada magaalada muqdisho wararka kale idiin haynana waxaa ka mid a nin la sheegay inuu toddoba sano u xidhnaa masjid oo maanta dib loo furay wararka arrimaha dibaddana waxaa ugu waaweyn maraykanka oo weli isku dayaya inay xabad joojin dhexdhigaan gumaystaha israa'iil iyo sidoo kale xamaasa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal habboon saaxiibayaal meel kastood naga dhoganaysaan aan ku bilaabe madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka koobnaa xildhibaano ka soconayay labada baarlamaan ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta gaadhay magaalada garowe halkaasoo si weyn lagu soo dhoweeyey maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale siciid cabdulaahi deni ayaa markan waxay wada koreen tareenka mucaaradka iyagoo mawjado siyaasadeed ku furaya xasan sheekh maxamuud haddaba waxaa warar nooga soo diray magaalada garowe waryahayaga halkaasi nooga soo warama xaaji ciise
garoonka janaal moxamed abshir ee magaalada garowe caasimada dowladda puntland waxaa maanta soo gaaray madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha waxaa garoonka janaal moxamed abshir magaalada garowe ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni ugu dambayna waxaa loo soo galbiyey howlka faabida ee madaxweynuhu ku qaabilay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo halkaasi ayay ku hadleen laguna nasiiyey madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha ayaa ku soo aadayay maxamed cabdulaahi farmaajo xilli muranka siyaasiga ee ka taagan dastuurka wax laga bedelaayo ee ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya siyaasiyiin badan oo ka mid yahay farmaajo ayaana ka soo horjeeda wax kabedelka dastuurka madaxweyne siciid cabdulaahi deni waa madaxweynaha puntland isaguna si adag ayuu uga soo horjeedaa dastuurka wax laga bedelayo ee lagaga hadlayo arrintiisa xarunta looga aramiyo soomaaliya ee magaalada muqdisho labadooda waxa ay ka bedeli doonaan imaanshaha madaxweyne farmaajo iyo magaalada garowe wax kabeddelka dastuurka ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo loog yahay halka ay kala gaareen madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya farmaajo iyo madaxweyne siciid deni wixii warara oo ka soo korray inta uu ku sugan yahay madaxweyne farmaajo magaalada garowe waxaa intaas ogala soconaysaa telefishinkai raadiyaha dalsan garow
markana haddii aynu eegno madaxweynihii soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxa uu si adag uga hadlay wax kabeddelka dastuurka dowladda soomaaliya waxay wadaa ololo weyn oo wax looga bedelayo dastuurka kumeelgaadhka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa markii ugu horreysay oo warfidyaanka la hadlay waxa uu eedamihii ugu cuslaa u jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxna uu ku tilmaamay in wixii shalay ay ka dhidhiyiin uuna isagu maanta ku dhaqaaqin oo ay farmaajo kula dagaaleen shariif sheekh axmed oo shir jaraa-id qabtay lana hadlay warfidyaanka ayaa jeediyey khudbadan dheer
baarlabaan aan toos loo soo dooran ma bedeli kariyaa structureka xaq ma u leeyahay ilaan wix waxaa la rabaa in laga fiiriyo dhinaca sharciga laftigiisa in la fiiriyaa la rabo okay cilada taagan maxay tahay cilada oo raba madaxweyne inuu xaliyo oo uu leeyahy madaxweyne ku-xigaanan rabaa maxay tahay waxaa isqabsanaya soo maaha madaxweynaha iyo prime ministerka waa soo marta aniga laftigeeda laakiin xalkeeda muxuu yihi xalkeeda waxaa madaxweyne in awood loo siiyo inuu soo magacaabo prime ministerka hadday isqabtaan ogaanayah waa is- wada shaqeynaya waa iska bax waa easy maxay ku kala duwan yihiin marka waxay ku kala duwan yihiin prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha mar walba wuxuu leeyahay role madaxweyne ku-xigeenku role ma laha waa nin meel iska fadhiya wuxuu sugaa madaxweynuhu inuu dhinto ama safro hadduu safrana dee muxuu qabanaaba xafiiska xataa ma geli karaan ya xafiiska madaxweyne intuu yimaado shaq ma qaban karo meeshiisu fadhinaayo laakiin prime minister wuxuu leeyahay xafiis golihii wasiirada madaxu yahay shaqada dowladda asagaa wada muxuu kaloo muxuu kaloo uu samaynaya wuxuu samaynayaa wuxuu caawinayaa madaxweynaha day to day oo madaxweynaha ku mashquuli lahay isagaa qaadanaya waxaan u gudbaynaa arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka waxaa ogtiin madaxweyne hadda jooga iyo aniga iyo asxaab kale mucaarada aan ahay meeshaan aan ka sh- aan aan- aan shirkigaaga ku qaban jirnay madaxweyne farmaajo waxaan ku eeday jirnay wuxuu samaysanayaa sharci doorasho oo keligiis waan ogtihin wixii dhacay hadda dastuuraa la samaysanaa hadda oo ay ku sii jirto arrimihii doorashooyinka marka doorashooyin sideedaba waxay tahay inay ka heshiiyaan dadka candidateska ah dadkaasaa ka heshiiya haddana jabtafoor waxyaabaha ku jira ka mid ah. intaas waxaa sii dheer dastuurka wuxuu leeyahay mabaadi' guud oo aan la bedeli karin mabaadi'da guud maxaa ka mid ah dalka inuu ku dhisan yahay nidaamka xisbiyada badan jabtafoor hadda maxaa lagu keenay laba xisbi
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii soomaaliya shariif sheekh axmed oo isagoo ah ku-meel gaadh haddana si weyn mucaarad ugu ah dowladda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud wax ka beddelka dastuurkana si weyn uga hor yimidee markan waxaynu jallaacaynaa hay-adda tayadhowrka soomaaliya ayaa si weyn u beerisay warar been abuura oo laga faafiyey kuwaasi oo la sheegay in bur dhacay dib loo geliyay suuqa oo laga iibinayay dadka shacabka ah waryahayaga faadimo cabdulqaadir xasan oo iyadu booqatay hay-adda islamarkaasina tagtay goobta ay lagu hayo raashinkan ayaa waxay ka diyaarisay sheekadan hay-adda taya dhowrka ayaa waxaa loo jeedinayaa eedeymo aad u badan oo sheegaya in burkan oo hore loo soo bandhigay islamarkaasina warbaahinta lala wadaagay in dib suuqa loo geliyo oo suuqa lagu iibinayo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaan la sheegay in suuqyadeeda la geliyey islamarkaasina hay-addu waxay sheegtay in warkaasi yahay war been abuura oon waxba ka jirin haddaba aan isla dhigano faadimo cabdulqaadir xasan
mar kale iyo dekada weyn ee muqdisho saacadihii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada lagu faafiyey in burkii dhacay ee dhowaan hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed ay ku soo bandhigtay dekadan weyn ee muqdisho loo iibgeynayo suuqyada waaweyn ee caasimada soomaaliya muqdisho hase yeeshee hay-addu ayaa arrintaas ku tilmaamtay inay tahay mid been abuur ah oo weli gacanta ay ku hayaan laguna wareejiyey taliska saldhigga booliiska ee ku yaala dekada weyn ee muqdisho waxaana hay-addu tayadhoorka u qaabilsan hubinta badeecadaha soo gala dalka iyo kuwa ka baxa ayaa tilmaamtay in burkan toddobadii bishan ay qabteen lagana keenay dalka turkiga haddii lagu sii fasixi lahaa gudaha magaalada muqdishona ama suuqyada muqdisho qaarkoodna ay bulshada ugu imaan lahayd khatar caafimaad sidaas la ajligeed ayay hay-adda taydhoorka soomaaliyeed ku tilmaamtay inay ka hortageen islamarkaana ganacsatadii ka dambeysay in burkan dhacay ay soo geliyaan gudaha magaalada muqdisho ay si gaar ah ula xisaabtami doonaan waxaana saraakiishii booliiska ee lagu wareejiyey ayagana lagu wadaa in dhowaan sida la tilmaamay ay la tiigsan doonaan sharciga balse hay-addu waa ay beenisay wararkii been abuurka ahaa ee shacabka lagu marinabaabiyey ee ahayd burkan dhacay in loo iibgeynayo suuqyada caasimadda soomaaliya muqdisho xaawo axmed xasan mareeyaha hay-adda taydhoorka soomaaliyeed ayaa sheegtay in halkeed ay kasii wadayaan howlgallada ku aadan suuqyada arrintaas ayay ku sababeeyeen inay ugu kurgelayaan raashinka waqtigoodu dhacay ee mararka qaar lasoo geliyo gudaha magaalada muqdisho mareeyaha hay-adda taydhoorka soomaaliyeed ayaa xusay in ay jiraan shakhsiyaad si dhuumashaalaha kusoo geliya ayay yidhaahdeen raashinka ama badeecooyinkooda waqtigoodu dhacay taas oo haddaan laga hortegin ay khatar caafimaad ugu imaan karto bulshada ku dhaqan caasimadda soomaaliya muqdisho waa ujeedka aan u badinayno ayay tiri howlgallada raashinkaasi dhacay ee lagu qaldayo shacabka malaayiinta ah ee ku dhaqan caasimadda soomaaliya intaasi kadib waxaa ugu horeyn hadlay maxamuud cilmi fiidshe agaasimaha waaxda kormeerka ilaalinta tayada badeecadaha suuqyada Ee, shirkan jaraa'id ee hay-adda tayadhoorka qaranka ee ma- galabta qabanayso dekedda muqdisho gudaheeda wuxuu daaran yahay waxaan maanta ummadda soom waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inaan halkan uga caddayno in burkii dhacay oo oo weli ku jiro gacanta hay-adda tayardhoorka soomaaliyeed sida idinkaga muuqata gadaashayda oo ka koobnaa toddoba ku- toddobada container waxaan rabnaa halkan galabta inaan ka caddayno burkaas dhacay oo hay-adda tayardhoorka ee, soomaaliyeed toddobadii bishii maarso labada kun labaatan iyo afarta ay ku qabatay dekedda muqdisho waxaa ee, maanta oo ay taariikhdu tahay kow iyo labaatanka maarso laba kun labaatan iyo afar ku wareejinay saldhigga booliiska dekedda xamar haddaba dhinaca kale waxaa jira saacadihii u dambeeyey in baraha bulshada lagu faafiyey in suuqyada muqdisho loo iibgeeyey burkii dhacay balse hay-adda tayadhoorku ee, soomaaliyeed way beeninaysaa warkaas maadaama weli ee, gacanta ee, hay-adda uu ku jiro burka oo gadaasheena idinkaga muuqdo waa mahadsantihin faadamo cabduqaadir hadahay tv-ga dalsan dekedda weyne muqdisho
markana haddianu jilicno wararka dibadda mareykanka ayaa weli doonaya inuu dhexdhexaadiyo gumaystaha xasuuqakooda qase iyo sidoo kale xamaasa laakiinse xamaas weli waxay kusii gows adeegayaan inay dagaalamaan isla markaasina iska dhiciyaan gumaystaha duulaanka ah ee lagu beeray dhulka barakaysan islamarkaasina sida xaqdarada u leynaya caruurta iyo maatida aan waxba galabsan xamaasna jilbaha ayay u haasatay ciidamada yahuuddana dhammaantood mid mid ayay u tooganayaan iyadoo dunidu la yaabtay sida karayaasha aan rasaastu karin ay u qarxinayaan islamarkaasina iyagii askarta iyo ciidamada yuhuuddaba ay jilbaha dhulka ugu aasteen maraykanka ayaa doonayay in xabad joojin laga sameeyo inta lagu jiro bisha barakaysan ee rabadaan laakiinse way ku fashilmeen dalalka carabta ayaa arrintani dabada ka riixaya laakiin qudhoodu waxay noqdeen qaar ku fashilmay guud ahaan warkii habeen saaxiibayaal waanaga intaas mar kale intaynu kulmayno nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel